intaa markuu dhameeyey maalinku raxima allahu tacaala yaa waxa uu galay masaa'il cilmu kalam ah waxaa haboonay masaa'ilkan inuu ka daayaan usuuliyiintu usuulka markay kusoo dhexdarayaan waxaan arki doonaa masaa'ilkan markay sii dhexdaraanba inay masaa'il caqaa'ida oo iyaga ku taagnaa ashaacirada iyo mutakalimiinta ayla sii dhexdabaalanayso halkaa laga bilaabo ilaa abwaabta adyaaba soo socota in dowra waxyaabaha idraaka aadamaha iyo fahamkiisa ah iyo qaab fikirkiisaa oo ku salaysan tahay qawaacid ay usuuliyiinta mutakalimiintu ka indilaaqaan ayaynu muddo dhex tibaaxi doonaa waxau yihi maadinku raximah llah wamaa bihi lilkhabari lwusuulu binadarin saxa huwa daliilu wanadaru lmusiilu min fikrin ila ظن بحكم أو لعلم مسجلا الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق ولا مشتهر جازمه دون تغير علم علم وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يضايق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم والظن والشك محتمل براجح أو ضده أو معتدل والعلم عند الأكثرين يختلف جزم وبعضهم بنفيه عرف فإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لبعض من علم جمع عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان انتصى وفقوى روح مثالك علم الكلام ونحقه وحاول يري غير أهل مضمن تعريفنا إياه الدليل محل إلى هذا الدليل مكو تعريفي يألد عن نظرة كصد حقلي markaasu wuxuu yii sidiisaba annadar laftiisa maxaa la yidhahdaa annadar markuu kasoo dhexgalay yaa culimada qaar waxaa nadarkii min xaytu lmacnaa kasoo dhexgalay masalat lidraak alidraak maxaa la yidhaahdaa idraakkiiba waxaa kasoo waxaa kasoo galay tasawur iyo tasdiiq masaa'il la yihahdo tasdiiqiyaa cilmi iyo ictiqaad kasoo dhexgaleen waa saxiix iyo fasid ula doontay halkaasuu munaasabad uga noqotay waxa uu yihi isagoo daliilka tacriifinaya wamaa bihi lilkhabari lwusuulu binadarin saxa huwa daliil daliil waxaa la yidhaahdaa wixii marka aragti saxa la eego wax khabar ah lagu gaaro oo war ah wamaa shaygii bihi bisababihi isaga dartii alwusuulu ay gaarid noqotay lagu gaaro lilkhabari khabar lagu gaaro binadarin eegitaana loogu gaaro saxa oo saxiixa saxiixun nadar aragti saxr caafimaad qabta marka lagu eego wixii matluub khabari oo la raadinayey waa saas iyo saas ma aha isbaat iyo nafyi midkood lagu gaaro huwa daliilu daliil baa layihahda maa yumkinu tawasulu bisaxiixi nadari fiihi ilaa matluubin khabariyin tay dhihi jireen nafriga marka la qorayo ayuu ujeedaa waxay suuragal tahay aragti saxo caafimaad qabta haddii lagu eego oo nabar lagu sameeyo in lagu gaaro wax la raadinayey salban iyo ijaaban marku dooni ha noqdee oo khabari ah oon istifhaamha lagu gaarin amar iyo nahyi laguma gaaro laakiin waxaan waa sidaas iyo ma aha lagu gaaro midoob waraha shaygii bihi isaga alwusuulu gaaritaan uu ku jiro lilkhabari lilmatluubi lkhabari wax la raadinayo khabar ah ilan khabar iyo inshaa kalaamka kuu qaybsamayay kii khabarkaha yaxtamilu sidqa walkadibkaha ujeedaa aada go-aan iyo macluumo ku gaarto taxtamilu sidqa walkadib ah binadarin aragtina aad ku gaarto adoo kaalmaysanaya saxa oo caafimaad qabto aragti jiradaan ahayn huwa daliilu daliil baa la yihahdaa marka nadarkii iyo haddana tacriifiye wuxuu wanadaru lmusiru min fikrin ila dhanin bixukmin aw licilmin musjala wanadaru nadarna waxaa la yihahdaa almusiru kii ku gaarsiiya ilaa dhanin ku gaarsiiya bixukmin xukmi aada malayso aw licilmin xukmi aada yaqiiniso musjalan adoon kala qaadaynin xukumkaa iyo dhanigaas maydaanka ay ku saabsan yihiin iyo mawduucooda adoon kala qaadin kala duwan kaasoo min fikrin fikir iyo madax madax wareejin ah waxaa jira waxa la yihahdo alfikru watakhyiil alfikru waxay yidhahdaan xarakatu nafsi fi lmacquulaat waxyaabaha aan maxsuuska ee indhaha lagu arka aan ahayn hadduu qofku maskaxdiisa wareejiyo oo maskaxdiisa ku celceliyo kaga shaqaysiiyo fikr baa la yihahdaa min hunaaba waxaa hebel waa mufakir layidhi arrimaha macquulka iyo caqligu si fiican arag maskaxdiisa ugaga shaqaysiiya marka waxa weyaan buu leeyahay wixii maskaxda intaad kaga shaqaysiiso ku gaarsiiye inaad wax malayso ama wax yaqiiniso adoo waxa aad ka hadlayso aan kala qaadin wax alaal wuxuu yahay kaasaa waxaa la yidhahdaa nadar marka nadarku waa inaad xukun gaarto aada rugto ama aada la miqaay u badinayso taasaa waxay keentay markii khabar lagu gaaray nadarkii sidaa ahaa inuu sidqiyo kadib ixtimaalo takhyiilla waxaa la yihahdaa xarakatu nafsi fi lmaxsuusaat bay yihahdeen naftaada maskaxdaadaad wareejiso waxyaabaha maxsuusaadka ee guryaha iyo geedaha iyo gawaarida iyo markaad ka fikirayso ee gaarisaa gaarisaa gaarisaa gurisaa gurisaa takhayul baa la waxbay maray sawiranayo sawirka noocaas laakiin markaad masaa'il iyo sawiranayso arrin saas iyo caqliga saas iyo xujada xuja saa warganaysa iyo fikr baa la yihahdaa kadib uu gudbayo mas'alo kale oo iyana mutakalimiin leeyihiin u gudbo wuxuu yihi alidraaku min gayri qada tasawuru wa macahu tasdiiqu wadaa mushtahiru halkana saddex mas'ala oo isdaba taala ayuu kaga hadlay mas'alada koobaadi alidraaku fahamka way qofku inuu wixii iyo qadiyadii tiilay fahmo min hayri qadaa isaga oon xukun siinin inay sidaa u jirto iyo inaanay u jirin midnaan siinin tasawurun sawirashaa la yihahdaa usal ka qaatay markii qof dacwanayo qof ka dacwanaya ku yimaado hadalkiisa marka u horeysa waxuu sheeganaya ma garanaysa waxuu ka dacwanayo ma garanaysa laakiin markuu kuu tiriyo saasaa dhacday saasaa lagu yeelay saasaa la yeelay saasaa la yeelay saasaa la yeelay meelaha qaarkood baa mugdi kaa galayaa markaasaad su-aalo ku celcelinaysaa sheekada uu wato iyo waxuu ku dacwoonayaa kuwa cadaanaya tasawur baad ka qaadatay wey saas darteed ba waxaa la yidhaha xukmu cala shayi farcun can tasawuri inaad xukun siiso salbi iyo iijaab oo tasdiiqa soo socda yimaado waxaa ka horeysa horta sawirkaa ka qaato waxaa fahanta marka adiga waxaad taagan tahay marxalad marxalad kalena waa kaa dambaysaa markaad fahamta waxuu sheeganayo kadib baad gaartaa talow ninka wuxuu sheeganayo ma jiraa mise ma jiro waxuu ku dacwoonayo ma saxbaa mise sax maaha ma runtii waa talow mise waa beentii hawlaad weli gaartay maaha hadda markaad fahamtay wuxuu sheeganayo adiga oon xukun saarin saa ma u jirtaa mise uma jirto tasawur baad haysataa wey wa macahu maca alqadaa tasawurkii ood xukun ku dartay oo saa way tahay iyo ma aha aada rumaysood go-aan ka gaarta ku gaartayna tasdiiqun tasdiiq baa la yihahdaa markaad arrinta ninkii uu sheegto ee ku dacwadiisii aada fahamto haddaad xukunto oo tiraada xog kama jira dacwada ninkan beentii wey iyo ninkan runtii wey iyo run iyo been bay isugu jirtaa xukunkaa dooni gaare sawirkii aada qaadatay markaad ka go-aan qaadasho iyo ka mawqif qaadasho ku darteed waxun ku xukunta dacwadiisaas waxaa la yidhaha tasdiiq xukunkaad xukuntay saxna waa noqon karaa laftiisu qoladna waa noqon karaa dacwadaada waxba kama jira markaad tiraahdo waa kalaam khabari ah xukunkaagu haddaba waa kii aad daliilka kusoo gaarayso bixukmin aw licilmin aad soo gaaraysay ilaa dannin bixukmin aw licilmin aad gaaraysay oo yaxtamilu sidqa walkadiba ahaa laakiin tasmiya biashraf ixtimaaleyn labada ixtimaal ee sidqiga kadib xukunkaagu uu gaari karo ashrafuhumaa baa loogu magac daray taqriiban wailaa waa tasdiiq sida loogu magacaabay takdiirna waa lagu magacaabi jiray biashraf ixtimaaleyn laakiin ashraf ixtimaaleyn kala taqriibiyey saa darteed baa tasdiiq loogu magacaabay wailaa takdiibna waa ku suuragal xukunkaaga masale kale u gudbo wuxuu yihi waadaa arrinkaasna mushtahirun arrin caana wey arrinka caanka uu sheegayo waa mas'ala mutakalimiinta ay yaqaanaan wey oo manaadiqadii hore iyo mutakalimiinta dambe ay isku khilaafeen waana mas'alada la yidhaahdo tasdiiqu mamurakaba mise maaha mamurakaba waxaa looga jeedaa tasawur lagu daray qadaa inaad fahanto tasawur ka qaadatay kadibna xukuntay labadaasi madaato keliya oo arkaan iyo ajzaa isu ah mise waa isu shardi iyo daatay kaliyan tasdiiquna waa daato gaar u taagan tasawur inuu ka hormaray iyo qadaana labadaa ay ka hormaraanna waa shuruud iyo muqadimaad mantiqadii hore shuruud iyo muqadimaad ay leeyihiin tasawurkuna daato keligeeda horumaraka lahayn bay qabaan mutakalimiinta dambana ay murakibu ajzaa ay isu yihiin arkaan bay qabaan wax si maro ka gaarina lama arko wadaa tarkiib inay tahayna mushtahirun mas'alo caana oo suuliyiinta yaqaanaan weeye mutakalimiintoodu saasuu yihi raximah allahu tacaala iyadaas ayuuna rajaxay naadinku markuu dhameeyey tacriifkii tasawurka iyo tasdiiqa iyo tarjiixa aqwaashiisii beydkii alidraaku min gayri qada tasawuru wa macahu tasdiiqu wadaa mushtahiru y waxay u gudbay inuu tasdiiqa laftiisa tafriic kusii sameeyo oo wuxuu yihi tasdiiqa qofkuu gaaray laba mid buu noqdaa inuu yahay tasdiiq jaazim ah oon tashkiik iyo shaki in la geliyo aqbali karin iyo inuu tasdiiq jaazima ha noqdee tashkiik aqbali karo haddii uu tashkiik aanu aqbali karin cilmi baa la yihahdaa hadduu tashkiik aqbali kara laakiin isagu jaazim agtiisa ka yahayna ictiqaad baa la yihahdaa haddana ictiqaadkiibuu sii qaybiyey weli ictiqaadkaasi mar hadduu tashkiik aqbali karo laba mid buu noqdaa inuu sax sidii sharciga waafaqsan yahay oo ictiqaad saxiixa yahay iyo inuu yahay isaga jaazim agtiisa ka yahay tashkiik aqbali kara laakiin waa waafaqsana sidii saxda ahayd oo ictiqaad faasida la yihahdo oo mid maba waxaan garanaynaa tasdiiqa laba qaybood markii la yihahdo alcilmu aqwa min alictiqaadi oo labada jaazim weeye laakiin cilmigu tashkiik maba aqbali karo sida waxay yidhahdeen hal iyo laba laba badan sanadu kor bay jirtaa waxyaabaha saas oo kaleeteen tashkiik shaki loo geli jirin karin qofka waxaa la yidhahdaa alcilm waxa tashkiik geli kara isna waxaa la yidhahdaa ictiqaad waa darajo ka yar hooseysa ictiqaadkiina wuxuu noqonayaa inuu sidii saxda ahayd haysaa jasmisay iyo inaanan ahayn ictiqaad saxiix iyo ictiqaad faasida wuxuu yihi jaazimuhu duna tagayurin culim cilma wagayruhu ictiqaadun yanqasim ilaa saxiixin in yakun yudaabiqu oo faasidin in huwa laa yuwaafiqu jaazimuhu midka la jasmiye tasdiiqaas damiirka tasdiiqi buu noqonaya beydka horaha duuna tagayurin isagoon doorsoomi karin culima waxaa lagu yaqaanaa cilman cilmi baa loo yaqaanaa oo haddii la yihahdo waa cilmi shaygaasi waa tasdiiq kow jaazim ah laba tagayur aan geli karin saddex ama haddaad sii darisa niqaadka tarkiibka wuxuu isla sohay qofku wuxuu soo maray tasawur haddana tasdiiq buu sameeyey tasdiiqiisi jaazim buu noqday jasmigiisi ayra qaabilin litagayur min tashkiik buu noqday watagyir cilmi baa la yihahdaa waana aqwa darajaad bay yihahdeen idraaka qofka aadamuhu uu gaaro darajada xigtana wagayruhu midkan aan sheegnay ayrkii oo tagayur aqbali kara jaazim duuna tagayurinta iyo ayrkaas ka socda wagayruhu ka aan tagayurka aqbali karin ayrkii oo tagayur iyo tashkiik geli karaayo ictiqaadun ictiqaad ba la yihahda yanqasim wuxuu qaybsamaa ictiqaadkiina ilaa saxiixin mid saxa in yakun hadii yudaabiqu sida xaqa mid waafaqsan aw faasidin ama faasid buu noqdaa in huwa hadii isagu laa yuwaafiqu aanu waafaqaynin oo xaqa waafaqsanayn ictiqaadkiina labadaas ayay qaybiyeen hase ahatee qofka waxyaabaha qaarkood isagu isleeyahay tashkiik ma aqbali karaan oo tashkiik aqbali karaan baatila jira waxyaaba tagayur ma aqbali karaan isagoo agtiisa ay la tahay haddana tagayurkii aqbali kara arkaysa arrintaana mutakalimiinta masaajidkan keenay aad bay ugu badan tahay waxau yidhaahdo tashkiik ma aqbali karta meel ku yiri haddana waxba kama jira isagoo arkaysa alwahmu wadhannu washaku muxtamal liraajixin oo didihi oo mactadal haddana wuxuu tacriifiyey idraadkii waxyaabaha jaazimka waxyaala ka hooseeyey tasdiiqaagii imaa jaazim inuu noqdo jaazimkaagii tashkiikan uu aqbali karo iyaanu aqbali karin haddaanu aqbali karin cilmi wey hadduu aqbali karana ictiqaad wey ictiqaadkii ima inuu muwaafiq mutaabiq lilxaqiiqa yahay oo saxiix noqdo wa imaa mukhaalif lixaqiiqa inuu yahay iyo waaqica oo faasid uu noqdo taas intaasoo dhani waa tasdiiqa jaazimkaha tasdiiqaan jaazimkahayna saddex mid buu noqdaa ima inuu dhinacu badan yahay oo dhanni uu noqdo dhinaca looga badan yahayna wahmi uu noqdo inay labada daraf siman yihiin oo shaki ay noqoto taasuu tilmaamaya saddexda qayboode kale ee tasdiiqa hayru jaazimka ah walwahmu wahmiga iyo wadhannu dhanniga iyo washakun shakiga maxtamala wixii ixtimaala ay suuragal tahay wey adu tasdiiq waad ka haysataa laakin waxay ixtimaashaa liraajixin mid ka xoog badan waa wahmigii mid ba adigaad u tasdiiqsood ku xukuntay laakin kuka ka raajixsan bay kula ixtimaashaa aw didihi didi raajix ama mid marjuuxa waa danigii sidaa adigu ku xukuntay haddana ixtimaal waxaa ku yaala marjuuxa oo laga yaaba inuu noqdo lakin kan aad xukuntay waa xoog badan aw mactadal ama wax lamid ay ixtimaashaa oo shakigii wey marka wahmiga raajixa muqaabil u ah danigana didihi oo marjuuxa muqaabil u ah shakigana mactadala waxa la siman baa muqaabil u ah waa ti nadru warqadan kusoo maray u lahaa وظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فطرف الراجح ذما يسمى وطرف المرجوح يسمى وهما وشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران انت مركو شيغي يمسال العلم ودي ونقضي وحي شيغا معلومة ادراكا تصور كمري tasdiiqa maray jaazimka noqday tashkiilka aan aqbali karin cilmiga ahi isagu darajaad maleeyahay laftiisu ilan ictiqaadkii darajaad baa u yeeshay ictiqaadkii darajaad buu yeeshay kii hayru jaazimkaana saddex darajo yeeshay cilmiga jaazimkee duuna tagayurin cilman aa tiri isagu darajaad maleeyahay oo ma ka sarsareeya waalcilmu cinda alaksariina yakhtalif jazman wabacduhum binafyihi curif wainama lahu lada lmuxaqiqi تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم يمنى عليه زيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان وحلو العلم علم ولفتيسه عند الأكثرين علماء البلنكوت أكتوبة يختلف واسخلاف جزما يسوي الجزم وحقيقة الله هو يهدنك بتكسيه sababtoo ah makhluuqaadka ilaahay ogaanshaha ay wax ogaanayaani isku heriyo darajo maaha arrinta ay xaqiijinayaan ee qofka keliya uu ogaanaye xaqiijinayana isku heriyo darajo laftiisa uma joogto oo waxaan leenahay alwaaxid nisfu lithnayn inaad ogaato waxay dhaheen iyo isku darajo maaha magaalada alheblo la yihahdo inay jirto oo weliga anaba war badan kuu sheegay sida kan u hubto aqoontaada xuquqaalkaada ugu gaarsiisan tahay kan uma gaarsiinin waana caleyhi madhabka ahlusunna waljamaaca ay qabaan wey nimanka mutakalimiinta ahaa way diideen gaar ahaan muctaziladii iyo nimankii murjiada la baxay iyo khawaarijtii iyo muctaziladii saddexdaasi way diideen waana masale caqiido iimaanka gashay siduu tilmaami doona isaga laftiisu oo waxay dhaheen wuxuu yihi bacdan culamada qaarkoodna binafyihi tafaawudka diiditaankiisay curifa lagu yaqaanaa oo qaar waxay yidhaahdeen cilmigu bidaatihi isku mid wey ma kala tagsana saas darteed iimaani ka iimaani abibakrin waa cumara waa cusmaana waa caliyin bay yihahdeen iimaani ka iimaani muxamadin wa muusa calayhim asalaam bay yihahdeen waayo iimaanka daatadiisu waa isku mid bay yihahdeen cilmiga jazmiga inta la gaari karo intaan gaaray intuu gaaray isku mid wey ee waxyaaba asbaabta iyo xawaashidiisu baan kala badannahay wabacdhum culamada qaar binafyihi nafyi ikhtilaafi watafaawut inuu kala tagsan yahay ama iskhilaafsan yahay diditaankeeda curifa lagu yaqaana marka maxay yidhaahdeen kala iima kala cilmi badnida iyo kala yaqiin weynida maxay ku fasireen iyagu wainamaa lahu cilmiga waxaa usugnaaday lada lmuxaqiqi dadka muxaqiqiinta dadka muxaqiqiintooda usuuliyiinta iyo mutakalimiinta tafaawutun kala tagsanaan oo cilmigii uu kala badan yahay bixasabi tacalluqi waxa uu ku tacalluqo hadba sida loo kala badan yahay hadba meesha sida loo kala xogaalsan yahay ama sifaatka uu la xiriira xukunku la jasminayahay loogu kala xeel dheer yahay unbaa loo kala badan yahay maahane kadaato cilmi ahaan lama kala badno maxaa yeelay limaa lahu wax cilmi usugan dartii aan loo kala badnayn min itixaadi mun min itixaadin keliyow hal mid uu yahay munxatimin oo laazima hal daato oo laazima un tajazu aqbali karin weynan cilmigu maca tacadudin isagoo uu tira badan yahay limacluumin culim hal ma waxa la ogaanayo la ogaaday isagoo qofku waxyaaba badan ogaanayo iyo haddana cilmigiisi hal mid uu yahay hal cilmi uu yahay intiin wey cilmigu jasmigii wey jasmigii wey jasmigii wey marka waa daato laa tatajaza bay yidhahdeen u qaybsami karin uu saxiix waxa wey cilmigu inuu kala weyn yahay ogaanshaha nabiga cani maxamed caleyhi salaatu wasalaam masaalan xaqnimadeedii ogaaday iyo adigoo khabarka asaaniid kugu soo gaaray ogaanshahaad ogaatay isku mid maaha iyaga waxay maya nabigu caleyhi salaam sifaatka ilaahay uu yaqaynay iyo waxyaabaha unanan ogeyn darteed buu nagaga badan yahay kuwaas maahane mas'ale ahaan yaqiinta isku meel baan ka taagannahay waana qol baatila mas'aladaasi masala fiqiya maaha laakiin masaa caqadiya iyo nusuusta sida loola tacaamulayo ku xiriirsan weye usul fiqi masailka maaha aan ka hadlayn ayaa intii dooraba saa darteed bu timaarteedu maxay tahay khilaafkaasi yubna caleyhi waxaa lagu sareynayaa masalada azaydu wanuqsaanu ziyaada iyo nuqsaan hal yantami ilayhima ma u nasab sheegtaayo ma loo nisbeeya aliimaanu iimaanka iimaanka zaaid ziyaadaiyo nuqsaan ma gashaa mise ma gasho masaladan ay ku saraysantahay ugu dadka yidhaha aliimaan yaziidu wayanqus waxay yihahdeen bulan cilmi yakhtalif yatafaawat dadka yidhi iimaanka laa yaziidu walaa yanqus waxaala waaxida weye ama mawqifkii mukhaakhabaayta iyo muctazilada ha istaagaan ama mawqifkii murjamada naqiibka iyo kasoo horjeeda ha istaagaane iyagana waxay yihahdeen laa yaziidu walaa yanqus wainama aliimaanu cilmun wayaqiinun laa walyaqiinu bidatihi laa yatajaza saa darteed ba iimaani ka iimaanaya abi bakrin wa cumara ay yidhahdeen yubna caleyhi khilaafka waxaa lagu salaynayaa azaydu wanuqsaanu ziyaada iyo nuqsaanta hal yantami ilayhima mau nasba sheeganaya mu nasba sheeganaya ma loo tiirinaya aliimaan iimaankii kor muu kacaya hoosta muu dhacaya bise hal meel bu xaqiiqadiisa taagnaanayaaye daacaadka iyo acmaasha kale mulaabasaadkiisun baa badanaysa yaraanaysa kadib ibnacadimku waxa uu ka hadlay raximah llahu tacaala mas'aladii dhamaystirkeeda idraak iyo fahamka waxa qofkan iyo fikradda uu ka haysto la xiriirtay hadduu ka hadlay cilm dhanni shak iyo wahm waxaa haray inuu ka hadlo aljahl waxa uu yihi waljahlu jafi madhabi lmaxmuudi huwa intifaau lcilmi bilmaqsuudi zawaalu ma culima qul nisyaanu wlcilmu fi sahwi lahu btinaanu waljahlu jahli waxaa la yidhaahdaa jaa wuxuu yimid fi lmadhabi almaxmuudi madhabka saxiixa ee raajixa cinda ahli lcilmi huwa intifaau lcilmi cilmi iyo ogaansho in la waayo weeye bilmaqsuudi wixii qasad iyo ujeedo lagala han lahaa ogaanshihiisa waxa ay maqaasid iyo ujeedooyin iyo haayaad ay timaariya wax ku gaarayaan aadamuhu ay ka leeyihiin oo qofkii ama adduunyadiisa ama diintiisa hala xiriirtee aanu warba ka haynin waxbana ka ogeyn taasa waxaa la yidhahdaa aljahl marka laba arrimood ayuu halkan ku tacri ku sheegay jahligu inuu ka kooban yahay mawduuca koobaadi ama arrinta koobaadi waa inuusan qofkii ogeyn waxba oo asalkiisaba faham iyo idraak iyo tasawur midna aan uga duleelin mas'alada iyo waxa meesha yaalla arrinka labaad uu sheega wuxuu yihi waxa uunan garanaynin inuu yahay wax xaalkiisuu yahay aadamuhu inay u qasdaan oo dan ay ka leeyihiin waxuu ku baxaya halkaas qodobka hore oo ah in wixii aanu ogeyn qofkii qofkii inuu yahay isu haysta oo tacriifkani wuxuu ku rumoobayaa oo keliya aljahlu lbasiit ama jahlka murakabkihi hadalkiisa waa ka baxaya oo kuma jiro oo xaqiiqadiisu jahligii isطilaaxiga ahaa maaha ee waxaa weeye qol fahum iyo tasawur haysta ee khata ku jira wey waxaa ama arrinta labaad ee weli wixii min shanihi in loo qasta uu yahay waxaa ku baxaya waxyaabahaan loo qastin oo ah dhulkan waxa ka hooseeya toddobada arla hoostoodii oo maqaasida iyo ujeedooyin la taaban karo aadan wayna ka lahayn isaga waa sida uu u tarjiixiyey laakiin usuuliyiinta qaybahooda kale jahliga basiidka iyo tusaale usoo qaateen waxa dhulka cidda ka hooseeya waxaan kusoo maray waraqaadkii nadmigiisii inuu lahaa tafriquhu fi kuli ma taxtasara tarkiibuhu fi kuli ma tusuwira jahliga basuudkiisu waxaa weeye fi kuli ma taxtasara sida dhulka waxa ka hooseeya o dhan aadan u ogeyn waxaa ka hooseeya toddobada arlo ama toddobada dhul maxay yihiin ma garanaya u leedahay aadan fikir iyo sawir iyo macluumaad ka haysanin saasaa jahli basuudka la yihahda calaa kulli xaal waxaa labadooda soo wada gelaya oo soo kulminaya qofku wuxuusan idraak iyo fahm aslan ka haysanin wey halkaana waxaa ku baxay jahligii murakabka ah jahliga murakabka waa kan soo dhiri qof tasawur haysta weye laakin tasawurka qaldan yahay tarkiibka jahligana wuxuu ka yimid laba qaybood marka koobaadi wixii xaqiiqadiisi isagu ma garanayo jaahil bixaqiiqati lamri wey marka labaadna isma oga inaanu garanayninoo jaahil bixaalihi wey labadaa jahli marka la isu keeno jahli murakaba oo laba nooc isaga yimid ayaa dusha ka saara ruuxaasi waana ka adag yahay jahliga murakabkii midka basiidka qofkii aan waxba ogeyn isogna inuu waxba ogeyn in wax loo sheego oo wixii la fahansiiyo way saaran tahay laakiin qofkaa waxba ogeyn in la ogyahayna isu haysta in laga qaadhiciyo inaanu ogeyn kadibna loo sheegaayo arrinta culus weeta kale kana khadawaad badan oo ka dheer kadib wuxuu ka hadlay mas'alo jahligii shabahda laakin jahli aan ahayn waa laba mas'alo isshabaha oo la yihahdo annisyaan wasahw ka luqad ahaan wax macno ay sidaa ku kala duwan yihiin ma jiraan istilaax ahaan markii loogu noqdo la yiri iyo culimadii isku khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen isku mid wey waxay ku kala duwan yihiin lama arko aljahlu wnisyaanu shayun waaxidun ama waxa la yihahdo mutaraadifaani laba erey oo isku macnaa wey waana laba ismi oo limusaman waaxida qolana waxay yidhahdeen may waa kala duwan yihiin wuxuuna naadimku kamid yahay qolada tiri waa kala duwan yihiin oo waxaa ku tacriifiyey nisyaanku inuu yahay shaygeed marka hore ogaatay oo macrifadiisii iyo ogaanshihiisii uu kaa zuulay oo dib inaad usoo bilowdo ay laga maarmaan tahay waa qof qur-aanka xafiday oo xildigii halmaaday masaa'il buu xafidsanaa masaa'ilkii u halmaaday mubaduu yaqiinay ama meel buu kala yaqiinay waa halmaamay sababsababkeenaba ama muddo dheer uu ka maqla ha noqoto ama isagoo si kala udayaca ha noqoto ama duruuf isaga la xiriirtay oo kale ha noqoto wixii aada taqiinay oo daa'iradii cilmigaaga iyo fahamkaaga iyo idraagkaagii sidaad u taqiinay ka baxay oo hadda inaad dib usoo cusboonaysiisa u baahan nisyaan baa lairada sahwigana wixii daakiradaadii kama bixin ee daakirada qofka laba qaybood qaybna waa xaafidada wax haysa qaybna waa daakirada xasuusta wuxuu yihi xasuustaadii buu ka baxay laakiin ogaanshihii weli xaafidadii waa ku dhiman yahay oo tambiih yar iyo baraarujin yar bay u baahan tahay uu dibka xasuusta tusaale ahaan furihii aada meel dhigatay yaa xasuusan weyda meeshay ahayd ama furihii meel kugu dambaysayba yaad xasuusan weyday laakiin maskaxdaada waa ku jiraa meeshii ku dambaysay kasoo saaritaankii unbaa durbo heli weyday waddadaad soo martay yaad xasuusan weyday laakiin zaakiradaada ku jirtaayo haddii la tambihiyo waddadii way garanaysaa hadal baa lagugu yiri qofkii kugu yiri baad xasuusan weyday laakiin waad garanaysaa maskaxdaada waa ku jiraa qofkii waad soo qaban weyday sahwi baa la yihahdaa bu wuxuu yihi zawaalu maa culimo wixii la ogaaday zuulitaankiisa marka la ogaaday kadib uu zuulo oo alif ha dib ha loo soo bilaabo ha noqoto qul waxaa tirahdaa nisyaanu nisyaan baa la yihahdaa waalcilmu cilmiga ogaanshihiina fi sahwi sahwiga iktinaanun qarsoonaansho yaa lahu cilmiga usugnaatay markii sawiga tahayna waa uu yar daboolan yahay ma zuulin marka marxalada nisyankana waaba zuulayba marxalada kale sahwigana waxoogay boorkaa fuulay ama waxbaa yar bariyey oo waxaan laga yar qaado umuu baahan yahay kadib naadimku waxa uu gudbay mas'alo kale oo loo yaqaano masalatu taxsiin wataqbiix waxaan waa xun yahay iyo waxaan waa fiican yahay maxaa daabita oo lagu kala gartaa oo waxau yihi ma rabbunaa lam yamna canhu xasanu wagayruhu qabiixu walmustahjanu waxau yihi acmaashii labaa loo kala qaadaya ma'duuna fiiha iyo manhiyatun canha wax la iska reebay mahyigaasi ama taxriim ha noqdo ama karaaha ha noqdo ama khilaaf lwlaa saddexdaa mid ku dan ha noqde iyo wax ma'duun fiihiya ama waajib ha noqdo ama manduub ha noqdo ama mubax ha noqde wixii ma'duun fiihiya oo aan nahyi ku imanin laa lafdan walaa macnan laa jazman walaa gayra jazmin midna aanu ku imanin waxaa la yidhaahdaa xasaanuun wixii laakiin nahyi labada intaa mid kamid ah ku yimaado oo saddexdii makruuh iyo muxaramka iyo khilaaf lwlaa ah waxaa weeye qabiix baa la yihahdaa maa rabbunaa wixii rabbigan lam yanha canhu dadka aanu ka reebin xasan wax wanaagsan wey wagayruhu kaa xasankaa kayrkii oo kala iska reebay ahna alqabiixu midka xun wamustahjanu ee la xumaysta weeye aada u fool xun ee la xumaysta wey waxaa foosha xun ee la xumaysto laguna xukumo inuu xun yahay waa wixii rabbigan reebay waxaanu rabbigan reebinna xasan wey hadalkiisa waxaa waadix kuwa ku cad inaan darajo udhaxayso waasita ay jirin alxasan walqabiix culamada qaar ba waxay yidhaahdeen sidaas maaha makruuha iyo khilaaful owluhu waa darajo udhaxaysa alxasan oo ah mubaaxii manduubkii iyo waajibkii iyo qabiixa oo ah muxaramkii waxaana laga soo guuriyaa rag imaam alxarami raxmatullahi caleyh uu kamid yahay ibnulmacaali aljuwayni inuu madhabkaa qabay mas'aladani haddaba oo mas'aladii la baxay ataxsiin wataqbiix lcaqli waana masaladaan horey usoo tilmaanay abyaad hore naadimku marka uu kaga soo hadlayay arrimaha kuwa la xidhiidha oo uu lahaa wa xukmu ma bihi yajiu sharcu wa aslu kuli ma yaduru lmancu masalada taqbiixa iyo taxsiinka waxaan ku daraynaa halkan ziyaadatu macluuma macluumada zaadkan ku daraynaa waxay tahay in culimadeenu laba daraf oo aada u kala fog ay istaageen qayb waxay ku dareen usuusha la isku khilaafay ee qofka ahlusunna waljamaaca inuu yahay in kale lagu ogaanayo inay kamid tahay masalatu taxsiin wataqbiix lcaqli oo ahlusunna waljamaaca ay qabaan uusan caqliga xukumkaas aataarta ciqaabka iyo tawaabka ka dhalanaya qabin haddii qofku yidhaahdana ee masaa'il caqiidiya axkaamba soo gelayaano qofka ahlusunna waljamaca uu ka baxayo waana maslaga iyo dariiqa uu qaaday alimaam shaatibi raxmatullahi calayhi kitaabkiisa alictisaam markuu ka hadlayey bima tasiru firqata firqatan waa ku yihi laba mid bay ku noqdaan firaqu firaq qofkan ahlulbidaca loogu tiriyaa kow inuu asl kulliya oo caqaa'id iyo furuucba soo gelayaan ku khilaafa ahlusunna waljamaaca kamasalati taxsiin wataqbiix alcaqliyeed ama juz-iyaad tira badan oo cala alqaacida bilbutlaan kula noqonaya ugu khilaafo ahlusunna waljamaca marka hel wuxuu gaarsiiye mustawaah mas'alada dhihitaanka taxsiin wataqbiix lcaqligaa jira oo aathaar iyo taxriim ay ka raqimayaan in mubaasharatan si toos ahlusunna waljamaca ninka oga baxayo ahlulbidacana lagu tirinayo dalqa waxaa kasoo horjeeda alimaam sancaani markuu kitaabkiisa aan horey soo tilmaanay ijaabatu saain sharxu lugat lamin manduumadii isagu ahay usuul fiqiga sharxayay waxau yihi mas'aladani baqi iyo xasad iyo dulmin baa dadka la dhex galae usuuliyiintii hore muctaziladu ma dhihin sawaab iyo ciqaab mas'aladaa mayan gelin cid inkeli kartana ma jiro caqligu wax xun iyo wax fiican uu kala garanayo nusuusta qur-aankana waa ku badanta laakiin mutaakhiriinta muctazilada ayaa waxa ilzaamaad lagu ilzaamiyey inuu madhabkoodu saa yahay iyagana jahlan biaqwaali salafihim dadkoodii hore iyo qowlka iyagoon garanaynin ayay arrintaas tabaniyeen oo ay qaateen marka tabanigoodaa dambe iyo qaadashada ay qaateen ay masaailkii ku tartiibiyeen usuushoodina ay ku dareen mutaakhiriintoodu hadda madhabkii uu sheegay shaatili waa ku dabaqmaya dhinac kalena marka laga eego masalada sida loo tamkiimiyo loo weyneynayo in ay ahayn ya sancaani hadalkiisa ka muuqata marka kitaabkiisa ijaabatu saa'il shar sharxu budat alaamin markuu masaladan taxsiin wa taqbix ka hadlayay aan halkaa ka dhay waxay sidaas tahay waxaan leenahay imaam shaatibi raxmat ullahi caleyhi laftiisu ma waafaqsana madhabka ahlusunna waljamaca ay qabaan wuxuu raacsan yahay sida ashaaciradu ay qabaan oo afcaashu inan sifaat ama daatiyan qubxi aanay lahayn ama masalada loo yaqaano taxsiin wa taqbiixani masalo ku salaysan weeye masalatu lxikmati wa tacliil masalada ay soo horgasho hoosgasho weeye waxaa la yidhaahdo alxadru walibaaxa in qayb kamida kaga soo hadalnay manduumadii waraqaadka shaatibi ictisaam meelo kamida waa kuu ku leeyahay markuu arrintaa ka hadlayay wataxsiinu wataqbiixu mukhtasun bisharci laa madkhala lilcaqli fiih wa huwa madhabu jamaacati ahli sunna ahlusunnaha wuxuu jira ashaacirada wainama yaqulu bihi lmubtadica can ataxsiina wataqbiixa bilcaql mar kale waa ku kuleeyahay walcaqlu laa yuxasinu walaa yuqabix mar kale waa ku leeyahay ina caamata almubtadacati qaa'imatun bitaxsiin wataqbix alcaqli haddaba waxaan leenahay xataa doctor cabdikariim zaydan alwajiz fi usul fiqi markuu ka hadlayay madhabka ashaacirada iyo muctazilada iyo qayb kaba maaturidiye iyo kamida unbuu sheegay ee madhabka ahlusunna waljamaaca ma sheegin imaam asfancaani markuu ka hadlayeyna masalada dhinac kale unbuu ga hadlaye ugama hadlin markii madhaba ahlusunna waljamaca waxa uu yahay iyo waxay ka qabaan haddaba waxaan leenahay taxsiin iyo taqbiix caqligii ahlu sunnaha waxay qabaan in afcaashu xusniga iyo qubxigu saddex qayboodi ay sugan tahay inuu ficilka laftiisu maslaxa iyo masadala yahay sharcigu yaanu sheeginbe caqligana waxaa lagu ogaan karaa cadaaladdu inay fiican tahay dulmiga raxuya oo nafsu lficli qubxi inuu leeyahay iyo xusni iyo wanaag inuu leeyahay midda laba ahlusunna waxay sugeen sharcigu hadduu wax amro waxna ka nahiyo inuu wax xun ama wax fiican noqonayo oo ficilkaasi khitaabu shaarica uu ka kasbaday sida salaada la is-amray sifadeeda iyo qaabkeeda caqli laguma ogaan karo laakiin khitaabka sharciga lagu ogaayay to saddexaad ahlusunna waxaa kaloo qabaan maslaxada ka dhalanaysa amarka maslaxadu inay amarka ka dhalato aanay ficilka ka dhalan sida waxyaabaha imtixaanka iyo ikhtibaarka laysu amro ilahi alaykum salaam ilahi nu ibraahim sida uu yiri wiilkiisa inuu gawraxo gawraco maslaxadu waxay ku jirtaa nafsi amarka ee waxa la isamray samayntiisa kuma jirto ibtilah inuu hogaansamaa haddaba shaatibiyi siday u qaldameen iyo masalada khulaasadeeda aqwaasha ahlicilmiga waxaa si fiican usoo ururiyey sheekh naasir ibn axmed alfahad kitaabkiisa aliclaam bimukhaalafati almuwaafaqaati walictisaam markii uu kaga hadlayey safaxaadka kala ah inta udhaxaysa sagaal iyo sagaashan ilaa boqol toban iyo kow halkaa ka raadi iyadoo muxaqaqa ilaa xad qaybna alxadr walibaax markaan kasoo hadlaynay mas'alada manduumat lwaraqaat yaan waxoogay badan kasoo tilmaanay wallahu aclam kadib mucadimku raximah llahu tacaala waxa u gudbay mas'alo kale oo masail oo waxa uu yihi hal yajibu sawmu calaa di lcudri ka xaaidin wamumradin wasafri wujubuhu fi gayri lawali rajax wadacfuhu fihi ladayhim wadax wahuwa fi wujubi qasmin lilada aw didihi liqaa'ilin bihi bada halka maadinku wuxuu kaga hadlay raximah llahu tacaala dadkii mawaanicda reebaysa wujuubka ama rukaska loo ogolaa wixii ruksada loo siiyey ay ka tegi karaan ee asalkiisu waajib ahaa sabab wujuubkiisiina uu inciqaaday oo la helay ama maanicu uu ku qumay ka reebay inay la yimaadaan asalka sabab wujuubkiisiiba ha joogo hadhowna bacdeen laga rabo inuu qabeeye ma waajib baa waktigaas mise waajib maaha bimacnaa haddii shaygii sabab wujuubkiisii la helo adihiisu waxaan soo maray inuu waajib aladaa iyo mumtanac aladaa iyo uu yahay qaybta saddexaad oo ah jaa-iz ladaa qaybtii waajib ladaa ahayd waa waajib fi lxaali waan garanay qaybta mumtanac ladaada ah laakiin dib laga sameynayo sida soonkii gabadha caadada qabto iyo qaybta labaadoo jaa-iz ladaada ahayd maadaama laga tegi karo la degdegi karo fi lwaqti alxaali ama waktiga sabab wujuubka laalay waajib ma lagu magacaabaya mise lagu magacaabaya wuxuu yihi hal wajibu ma waajibaya asawmu soomkii calaa dilcudri qofka cudurdaarka lahaa cudurdaarkaasoo maanic liladaaya ama maanic min wujuub ladaaya oo ruksa keenaya ka xaa-idin gabadha caadada qabta way wa mumradin qofkii xanuunsanay wey xanuunsanayay jiranaa wey wa safrin qofkii musaafirka ahaa marabka iyo safarku waa mawaanic min wujuubi ladaa laakin adigu waa jaa-iz xaydkuna waa maanic min aladaai oo mumtanic buu adihi noqonaya waa labadii xaaladood culamadu waxay yidhahdeen wujubuhu fi gayri lwali raajax wujubuhu inuu waajib yahay fi gayri lwali kan hore waxaan ahayn yaa raajax xoog badan waktigaas mar haddii sabab wujuubkii la helay maanicana uu maanicu lwujuubi ladaa u yahay jawaazu ladaa soo haray sida marabka iyo safarka waxaa raajixa inuu waajib yahay maadaama sababkiisii la helay wax maanicoo lazman u diidayana aanu jirin isagun baa ruksan la siiyen iska dibidhigi kare hadda waajib buu ku yahay laakiin waa waajib ay cindahu khiyaar leh kaasu fi hayr lawali wuxuu u jiraa waxaan xeybka ahayd haddii uu yahay maanicu ama cudurdaarkuba uu yahay wujuubuhu inuu soomkii waajibayo fi hayri lawali maanica iyo cudurka hore wixii aan ahayn ee labada ka dambeeyaa yaa rajax xoog badan amaa haddii uu cudurka hore xaybka yahay wa dacfuhu wujuubka daciifnimadiisa fiihi maanica hore yaa ladayhim agtooda waadax wacad culimada agtooda raxmatullahi caleyhim agtoodana waxaa aad isaga cad inaan gabadhii xaa-idada ahayd soomku hadduu waajib ku yahay la dhahaynin ee hadda waa bedel laga rabaa keliya la oranayo wahuwa fi wujuubi qasdin lilada wa diddihi liqaa'ilin bihi bada halkan fuqaha ka hadlay mas'ale ku salaysan hadalkiisii hore waxa uu rajaxay xaaid haddii ay tahay gabadhu inuu daciif yahay soomba hadda waajib ku ah haddii uu safar iyo marad yahayna inuu rajaxay inuu waajib yahay labadaa waxaa ka muuqata laba qowl oo kalaa jira oo mid waliba hayr raajixa oo leh xaadada waa ku waajibayaa kuwa kalena qowl leh waajib maa hadda khilaafkaa maxaa ku salaysan samaradiisusa maxay tahay taasuu beedkan kaga hadlay wahuwa khilaafkaasi fii wujuubi qasdin inuu u qasdo oo niyoodo inay waajib tahay wey lil adaa ade qowl udihi buu niyoonaya yani qaailin qofkii ku hadlay bihi qowlka badaa uu ku daahiray samarada iyo miraha khilaafkani labada qowli waa waajib iyo hadda maaha waxay ku xiran tahay ku salaysan tahay haddaw muxuu niyoonayaa markii uu cibaadadii la imanayo bacda safari walmarad ama bacda alxaydi markay gabadhii ramadaan soonkii la imanayso maqaday niyoon mise aday niyoon haddaan idhaahno waajib buu ahaa ee waajib cibaado ah oo waktile waktigiisiina tegay waxa ay niyoonayaan qada haddaan idhaahno xilligaa waajib ma ahayna hadduu waajib noqdayna aday niyoonayaan oo haddaa waktigiisii la joogaa isaga haddaba wuxuu rajaxay xaa-idadu inay adaa niyoonayso inaan qadaa niyoonaynin musaafirka iyo mariibkuna ay qadaa niyoonayaan marka lagu saleeyo labadii qowle rajax iyo wadax uu kusoo kala tarjiixiyey muqaabilkiisana wuxuu leeyahay cagsiga arrintaa way xaa-idaduna hadhow qaday niyoon qowl daciifaba ha noqde musaafirka iyo musaafirka iyo mariibkuna hadhow aday niyoon qowl daciifa laga xoog badan yahayba ha noqdo sida maalimku tilmaamay raxmat ullahi caleyh kadib maalimku raximah llahu tacaala waxa u gudbay mas'alo kale oo masaa'il takliif ah waxaana uu yihi walaa yukalifu bigayri lficli bacifu alanbiyaa warab lfadli fakafuna binahyi maqlub nabiy watarku ficl fi صaxiixi اlmadhabi lahu furuuc dukirat fi manhaji wasarduha min bacdi da lbeyti yaji بشرب أو خيط زكاة قبل ما وعمد رسم شهادة وما أطال ناذر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فبل المأخذة وقلت ردت بعيب وعاد وليها وشبهها مما علم masalada takliifka waxa uu yihi rabbigan subxaana watacaala takliifka dadka uu ku saaro ee uu ku laazimiyo ee sawaabkiiyo ciqaabka ay ka dhashaan xadday dooniba ha noqoto takliiftaas ima alwujuub wa ima alnadd wa ima alkaraahatu wa ima altaxriim khilaafu alwlaa iyo ibaaxa waxay dooniba ha noqotee takliifta khitaabu sharcigu uu xambaaraay dadkana laga doonayo wax balwa inay la yimaadaan ay tahay walaa yukalifu ma takliifiyo ma dul saaro baaciu lmbiyaai ambiyada kii soo diray wa rabu lfadli rabbigii fadligiiyo gallada aadamaha ku lahaa bigayri lficli wax fal inay la yimaadaan aan ahayn rabbi dusha kama saaro laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusaha waxyada awooda maahanin iyo fattaqu llaha ma statactum mas'aladaasi haddii cumuumka lafdiga daahirkaa la fiiriyo waxa weeye washyaa camal ee lala imanayo unbaa laga rabaa qofkii oo takaaliifta sharcigu ay noqonaysaa ereyga fal marka uu naadin ku leeyahay afar arrimood ayaa soo gelaya oo uga jeedaa falka camalka ah ee la sameeyo sida acmaashii soonkii zakadii xajkii salaadii iyo lala yimaado qowlka lagu hadlo oo runta la sheego shahaadateynka lagu dhawaaqo iyo kuwa lamidkaa